الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن lubnaan waa mid ka mid ah waddamada dhaca dhulka barakaysan ee shaam wuxuu dalkani dhacaa mandiqadda xilligan loogu yeero bariga dhexe gaar ahaan galbeedka qaaradda aasiya masaaxo ahaan wuxuu ku fadhiyaa toban kun iyo afartan iyo shan kilomitir oo iskuweer ah dalka suuriya ee isaguna ka mid ah shaam ayaana ka xiga waqooyiga iyo bariga koonfurna waxaa kaga beegan dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda galbeedna waxaa ka xiga badda mediteraneanka inkastoo aqlabiyadda guud ee dadka ku nool dalkan ay muslimiin yihiin haddana wuxuu dalka lubnaan ka mid yahay si guud marka looga hadlayo dhulka shaam waddamada ugu badan ee ay ku nool yihiin nasaarada waxaana soo xiga qolyo shiico ah dadkan ayaana ah kuwa uu gumaystuhu ku beeray dhulkan iyadoo loo gacan geliyey talada iyo maamulka marka laga hadlayo sooyaalka taariikhda wuxuu dhulkan uu dhaco lubnaan ahaa meel soo jiidata indhaha dadyowgii dunida soo maray qolo welibana waxay doonaysay inay saldhigato dhulkan muhiimka ah ee dacalka ku haya badda dhanka kalena u dhow masjidul aqsaa juqraafi ahaan dalka lubnaan waa dhul buuraley ah heer magaca lubnaanba uu ka mid yahay silsiladaha buuraha lubnaan loogu magacdaray ee dalkan ku yaala sidaasii darteed wuxuu dhulkan hoy u ahaan jiray dadka dhibaatada kaga soo carara dalalkooda isagoo dhinaca kalena soo jiidanaya indhaha dalxiisayaasha jecel inay dunida socod ku maraan tirada dadka reer lubnaan ee dalka gudihiisa ku sugan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad shan milyan oo ruux laakiin tiro intaasi ka badan oo asal ahaan lubnaan ka soo jeeda ayaa dunida dacaladeeda ku kala firirsan tirakoobyada sannadihii ugu dambeeyey soo baxay ayaana tilmaamaya in in ka badan siddeed milyan oo ruux oo lubnaaniyiin ah ay deggan yihiin daafaha dunida inkastoo aan boqolkiiba boqol la isku halayn karin haddana tirakoobyada qaramada midoobay ayaa sheegaya in lixdan iyo sagaal dhibic saddex boqolkiiba ay reer lubnaan yihiin muslimiin halka boqolkiiba soddonna ay nasaaro yihiin waxaa intaasi sii dheer tiro aan badnayn oo shiico ah luuqadda carabiga ayaa ah tan koowaad ee ay ku hadlaan dadka deggan lubnaan maadaama in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka lubnaan ay carab yihiin waxaase jira tiro dadyo kale oo isugu jira turki kurdi iyo kuwo kale marka dib loo raaco taariikhda waxaa dalka lubnaan ee ka mid ah shaam gacanta ku hayay imbiradooriyadii bizantiyada laakiin nuurkii islaamka iyo kolonyooyinkii faatixiinta ahaa ee ka yimid jasiiratul carab ayaa la wareegay dhulkan xilligii uu hogaamiyaha muslimiinta ahaa khaliifkii raashidka ahaa ee abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waaligii dowladda islaamka ee dhulka shaam saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan ayaa xeebaha lubnaan wuxuu ka dhigay goob lagu diyaariyo ciidankii ugu horreeyey ee xagga badda oo ay muslimiintu yeeshaan qabaa'ilkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa lubnaan ayaana xoogga saaray sidii ay u diyaarin lahaayeen ciidan badeed oo ka qayb qaata difaaca dhulka shaam oo ay xilligaasi u soo hanqaltaagayeen gaaladii roomaanka ee laga xoreeyey qarnigii afaraad ee hijriyada ayaa la sheegaa in tashayuca ama shiicanimadu ay soo gaartay dalka lubnaan waxaana dhulkan soo geliyey dowladdii cubaydiyada ee isku magacaabi jirtay faadimiyada taasoo in ka badan qarni mar maamulaysay dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka wakhtigii ay saliibiyiintu ku soo duleen caalamka islaamka gaar ahaan shaam wuxuu dalka lubnaan ka mid ahaa meelihii ay saliibiyiintu la wareegeen islamarkaana ka dhisteen imaarado saliibi ah magaalada daraabulis ayaana noqotay xaruntii baldawiin oo ahaa hogaamiyihii imaaradii saliibka ee daraabulis laakiin hogaamiyihii haliiga ahaa ee salaaxuddiin al ayuubi ayaa shaam oo idilka xoreeyey saliibiyiinta lubnaanna intiisa badan waxaa gacanta ku dhigay maamulka islaamiga ah marka laga reebo qalcado kooban oo dalkan ku yaalay kuwaasoo ay saliibiyiintu ku fara adeegeen markii ay dowladdii cuhmaaniyiintu la wareegeen hoggaanka caalamka islaamka lubnaan wuxuu ka mid ahaa wilaayaadkii hoos imaanayay cuhmaaniyiinta laakiin wakhtigii ay sii dhammaanaysay dowladdii cuhmaaniyiinta ayaa qaar ka mid ahaa kooxihii nasaarada iyo shiicada oo iskaashanaya ay dagaal kala hor yimaadeen cuhmaaniyiinta heshiiskii isaagis biko ee lagu kala qaybiyey caalamka islaamka ayaa dhigayey in shaam loo kala qaybiyo dhowr dal oo mid ka mid ah yahay dalka lubnaan waxaana dalkan uu noqday qeybtii ku soo aaday faransiiska oo ka mid ahaa dowladihii ku guulaystay waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka kunsagaalboqolafartaniyosaddexdii ayay lubnaan gaartay xurnimo ku sheeg aan xaqiiqo ahayn ciidankii isbahaysiga ee faransiisku hogaaminayey ayaana dalkan isaga guuray dowladda mucaasirka ah ee nasaaradu hogaaminayso ayaana laga dhisay dalkaasi iyadoo caasimad looga dhigay magaalada bayruut marka laga hadlayo gobollada dalka lubnaan waxa uu ka kooban yahay ilaa siddeed gobol waxaana ugu caansan bayruut jabalu lubnaan gobolka waqooyi albiqaac annabadiyah koonfurta cakaar iyo baclabak magaalooyinka waaweyn uguna caansan dalka lubnaan waxaa ka mid ah bayruut oo ah caasimadda daraabulis sayda suur baclabak annabadiyah iyo kuwa kale
بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق